markana ku soo dhowaada barnaamijkii xaweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nin inta xanuunka covid nneteen daraaddii meel hudheela lagu karantiimeeyey kadibna farsamo cajiiba uu la yimi uu goobtaasi kaga soo fakaday ay ka yaabisay howlwadannadii gacanta ku hayey go'yaashii sariirta lagu goglaayey iyo kii la huwanayey markii la seexanayo dhaxanta laga hoosgalaayey daahiyadii daaqadaha ku xirnaa wixiiuu maaragtay isku aadistay kadibna xarig ayuu ka samaystay sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahadgelin hore indahaygiyeey mugdigii ilays soo iftiimayba eryey oo dhammaa markaas farxiifiska waxay leedahay anigana gobonima ka dhacaysa heesa markaad maqasho iyo midhaha ku jiray
sidoo kale waxa uu mahad caaway nagula caweyn doonaa koradoy kobol miraase koronkormadido makatoy walaale
heestaasi oo afmaayiga ku qaadayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington aan ku bilownay waddamo badan oo dunida dacaladeeda ku yaalla ayaa muddooyinkii u dambeeyey dib u soo celinayay tallaabooyin ay ku xakamaynayaan xanuunka dunida ku baahaya ee covid sagaal iyo toban gaar ahaan noocyadiisa cusub oo hadda la sheegayo inay aada u faafayaan waxaanay waddamada qaar soo rogeen amarro ay ku xadidayaan isu imaatinka bulshada halka qaarkoodna ay joojiyeenba in ay waddammadu isu soo gudbaan ama dalalkooga la soo galo dalka austreeliya waxa uu ka mid yahay dalalka tan iyo markii xanuunkan uu bilaabmay gacanta adag ku qabtay islamarkaana soo rogay amarra'ad adag oo ay kaga hortegayaan faafitaankiisa waxaanay amarradani si la mida meelo kale oo adduunka ah ay taabteen qaar ka mida dadweynaha gaar ahaana dadka u bartay amaba jecel inay bannaanada ku caweeyaan aan ku soo dhowaada sheekada ee toddobaadkan ayaa warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaadhigaysa nin isagoo safar ah magaalo ka mida dalkaasi inta lagu karantiimeeyey mid ka mida hudheelada dabaqa afaraada ka soo baxsaday kadib markii uu sameeyey farsamo la yaab ku noqotay hay-adaha ammaanka iyo weliba howlwadannadii gacanta ku hayay iyadoo dhacdadanina ay timi maalmo un kadib markii haweeney kale iyaduna ay dhismo ka soo booday si ay karantiinkaasi uga cararto bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyaayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan inoo haya waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsan tahay waa agaag ugu horreynba bal intaynaan sheekada nuxurkeeda aynaan gudagelin ninkan maxaa loo geliyay karantiinka ninkan waxaa loo geliyey karantiilka si loo marsiiyo sharciga magaaladii uu u safray u degsan ayuu ahaa wuxuu ka tegey magaalo ku taala dalka australia isla magaalo kale oo australia ku taala ayuu tegey marka sharciga u degsan waddankaas ayaa qasab ka dhigaya qof kasta oo safar ah inuu karantiil garo waynu garan karnaa waa isla waddankii australia uun marka ma magaaladii uu ka imi unbaa dib loogu celiyo karantiinka lagu geliyey mise magaalada markaa uu soo gaadhay ee loo diiday inuu galo caadiyan karantiilka waxaa la galaa laba toddobaad marka ninkan wuxuu ka tegey magaalada beresban wuxuuna tegey magaalada beer marka booliska ayaa qabtay hoteelka ayay geeyeen siddeed iyo afartan saacadood ayuu ku jirayaa si magaaladiisii loogu celiyey kadibna wagaag dee ninkii maba suginba magaaladii cabdiqaadir in lagu celiyo siddeed afartanka saacadoodna waa waa la sugayay oo maxay ahayd in la celiyo wuu baxsaday se ugu suurto gasheen u baxsado waa runtahay oo cabdixakiin aadaa loo ilaaliyaa dadka markii karantiilka la geliyo hoteelada ciidamo ayaa la geeyaa si aysan oga baxsanin laakiin ninkan daaqada ayuu ka soo baxay xarig ayuuna samaystay oo daaqadii uu kaga soo baxay waynu garan karnaa cabdiqaadir qof ku jira karantiin oo covid sagaal iyo toban daraadii loo karantiimay hotel ku jira aan magaalo tegayn oon adegayn ninkan musidiyaasana xaguu xadhigga ka keenay
yacni waa la isweydiin karaa ma ogtahay hotelka qolka marka lagu geeyo dabcan xataa waxaa laga ilaaliyaa wax walba oo qofka xataa dhibaato u geysan karo xariggana sidaan la socno dadka qaar xataa way isku dili karaan marka waxyaabaha laga ilaaliyo ayay ka mid tahay si loo ilaaliyo badbaadada dadka hoteelada qolalka inaan loogu geynin laakiin ninkan wuu fikiray qolka xarig ma oolin maskaxdu ka shaqaysiiyey waxaana dabcan ku taagneyd in sideed iyo afartan saacadood uusan meeshaan doonayn inuu ku jiro marka wuxuu markuu fikiray wuxuu damca uu ku fikiray inuu xarigga ka samaysto go-yaasha sariirta lagu goglaayay iyo kii la huwanayay markii la seexanayo dhaxanta laga hoosgalayay daahiyadii daaqadaha ku xirnaa wixiiuu maaragtay isku aadistay kadibna xarig ayuu ka samaystay sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay kuna baxsaday dabaqeebu deganaa qiyaastii meel dhowu degayay bay ka dhigan tahay miya meeshaasi xarigga uu qofkaas ugu suurto gashay inuu kasoo boodo
dabcan haddii uu meel hoose degan yahay xarigga umuusan baahdeenba marka waxyaabaha ku dhiliyay inuu maskaxda ka shaqaysiiyo uu go-yaashii sariirta iyo daahiyada xarigga ka sameeyaaba waxay ahayd inuu hoteelka ahaa dabaq dheer marka dabaqi afaraad qol ku yaala ayuu deganaa marka taas ayaa kaliftay inuu xarigga samaysto sidaana uu xariggii si tartiib tartiiba ugu soo degay isagoo ka lacalacshoomaya dhulkana uu ku tegey iyadoo aanay cidna arkin de covid sagaal iyo toban baa laga ilaalinaya magaalada sidaa daraaddeed baa loo geliyey karantiinkan oo dheelka loo geeyey ninkii baxsay magaalada gal booliiskiima sidii kaga quusteen mise gacantay kusoo dhigeen waa la raadiyey ninkii waa la dabagalay magaaladiiu galay marka sida loo raadinayay ugu dambayntii waa lasoo qabtay waa lasoo xiray ninka hadda xabsi ayuu ku jiraa dacwad ayaa lagu soo oogay waxaana loo wadaa in maxkamad lasoo taago waag cabdiqaadir sheekadanun maaha dadka ka baxsanaya karantiimada inta badan dowladda australia gelinaysa dadka safarka ah ee wadankaasi magaalooyinkeeda u kala gooshaya iyadana waxaa jirtay warbaahintu qoraysaa gabadh ka baxsatay hotel la geeyey si iyaduna gabadhaas uga baxsatay gabadhan iyadana safar bay ahayd magaalo ayay ka tagtay oo dalka australia ah waxayna tagtay magaalo kale marka magaaladii ay tagtay ayaa iyagana ku qasabtay inay karantiil geliyaan marka si lamida ninkan ayaa loo qabtay iyadana waa la waday hotel ayaa la geeyey marka tan waxay ka dhacday queensland ee dalka australia iyaduna maxarigunba isticmaashay mise iyadana farsamo kale la timi gabadhan way ka duwanayd ninka marka waxaa moodaa inay xoogaa ka yara libaaxsanayd markaa fiiriso dhanka nafjeclida iyadu waxay samaysay albaabka kore ee balkoonka qolka ay deganeed oo meel yar oo baranda ay leeyihiin hoteelada dabaqyada ah albaabkaasay jebisay kadibna waxay kasoo booday balkoonkii hoteelka oo ka koobnaa afar dabaq marka sidaas ayayna ku baxsatay iyadoo aysan waxba soo gaarin marka iyaduna ma sidii bay ku baxsatay mise waa lasoo qabtay gabadhan waxay ahayd gabar laba iyo labaatan jir ah halka ninkii hore uu ahaa afartan jir marka waxaa moodaa inay ka yaro fududeed marka markay baxsatay kadib ayaa lasoo qabtay oo looga daba tegey gurigooda marka sidaas ayayna booliska gacan ugu soo dhigeen kadibna waa la ganaaxay oo laba kun iyo shan boqol oo dollar oo lacaga ayaa lagu ganaaxay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijkii caweyska washington markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahad gelin hore waxaynaynu kasii ambaqaadi doonnaa halkii waraysigu uu inoo joogay toddobaadkii hore iyadoo qaybtan caawana uu ku bilaabi doono heestan markaan halacsaday oo uu dib inoo xasuusin doono heestaa taariikhdan ka sheekeeyey in badan heestu waa markaan halacsaday haqiriyo halishay halistii wadnahaoo halkay qoontaan hayaaye hareerna u liici waaye habaarsow ishaydu ma qabto iyadu imayay horseediin heesta wataa
waa hagaag maad heesta haddaynu intaa kaga nimaadno waxaad ii sheegtay inaad koonfur ku noolayd dabcan aad kuba dhalatayba magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waalidka ama aabahaa uu deegaano badan ka shaqeeyey in badan meelo badan aad soo aragtay de haddii aynu heese kala duwan soo qaadano ood qaar badan dib inoo xasuusisay de qiyaastii lahjarihii kale sida afmay maygii oo kale isagana dee kama marnaan filaya kolley sugaantaada oo qaarkood waad ku dhufataa ha afmayga aad uma aqaano laakiin waan ku heesa aqaanaa waana ku sheekaystaa inta biyaha waan kula hadlaa dadka waanan jeclahay inaan soo tumo laakiin waxaan la wadaagayaa hees maya araarteeda hore waxaa qaada xasan aadan samatar heestaas waa may xasan samatar baa qaada heesta magaceeda waxaa lahada koroday koroday bimacnaa wuxuu sheegayaa anu yar micneeye koroday markuu leeyahy wuxuu jeedaa kor cadday kor gabar cad buu ka sheekaynayaa gabadhaasuu marka la ammaanaya wuxuu leeyahay korodoy kobol miraashe koronkoromadido makatoy walaale folma inkadudo waxaa ka baqaya dadkan dadka waqooyiga jooga alaada ugu celi suudaaniga sida xagga xasan samatar gabadh buu ammaanaya wuxuu leeyahay folma inkadudoy waa hagaag de kulley maha dad badanoo baa jira iyaguna fahmaya qiyaastiisaan dareemayo afmaayga ama kuba hadla ama fahma laakiin markuu leeyahay foolma io kaduudo muxuu yada taa uga jeedaa yacnihii wejiga ma ii bedeshoy yacnihii carabi foolka foolkan ma iin kaduuday wejiga wejiga ma ii kaduud yacnii kaduud yacnii ha fool ma iin kaduuday wejigii ima bedeshoy waa kaa gabadhaan wejiga ii xumaynay fool ma iin kaduudoy kirkirsakani kibir dantame karkabohame halkaasu ka gelaya waxaa la yidhahdaa koroday koroday baa dhaheesa koroday afmaayga haddaynu intaa kaga dhammaadno maad deesh khiyaasak maada waxaynu ku heesnay afmaxaygii baynu ku heesnay maaygii baynu ku heesnay xamaraawigiina de markaa waxa weeyaan ishkiyaasak waa in cadaaladda laga shaqeeyo soo maha iyagana waa inaynu dhegeystayaashaasina waa in iyaguna heesoodii maqlaan waxma ka haystaa isaga way tahay way tahay way tahay way tahay way tahay ha si barnaamijkeenan heesaa ku jira loo yidhahdo waa heese la wada leeyahay soo maaha aad iyo aad heestan idana waxaan waxaa qaada shimaali axmed shimaali baa qaada ninka la yidhahdo waxay ku jirtay reer koonfureedka weliba reer xamarku ay garan doonaan rafaadii raaxof waa in la odhan jiray waxay tirahdaa waanay beedka dambaan soo qaadan doonaa wuxuu ka bilaabayaa mukulaal mukulaal dee waad garanaysaan intii reer koonfurkana ama basho ama bisad sida loo yaqaano reer waqooyigeena ama halkan dhexe waxay yidhahdaan bisaddu meeshay macaan uga baratay ayay macluul ugu dhimataa soo mahayn halkaasu ka bilaabaya wuxuu leeyahay mukulaal meehi macu yaale ku macluul saye murtudana malabu soo mudaye maantaas magacey lumay bambambambambambambambambambam bakri iyo barararara madax adkaad ma fiicni mashaqo aan soo mutayfe wau nool yahay waan salaamaya xabaddaa waan kaa boobay shimaali axmed shimaali oo weliba ahaa reer qoryooley qoryooley baan annaguna ku noolayn ay ka mid ahaayeen isaga iyo sidi cali wiilkii reer qoryooley waan salaamayaa iyo fannaankii weynaasna reer qoryooley waxaa ahaa shidaad muraad shidaad hadduu nool yahay waa qoryooley meelaha ku noolaa ay ka mid tahay waan salaamayaa heestaasna idina kasoo qaadanaynaa
aad iyo aad taana waa idin badbaadisay mar haddaad waxaad sheegtay waa barnaamij lawada leeyahay markaa noqday o waraysi lawada leeyahay heesta gabagabada haddaan adiga kuu dhiibo kolley hibaluulaynu soo aragnay beladii quruxdaynu soo aragnay heesahaagii adiga aad soo saartay ee muddooyinkii dambe ha ahaa maayigii baynu aragnay maxaygii baynu aragnay xamaraawigii baynu aragnay sheekooyinkii baynu soo aragnay maxaad kusoo gabagabay lahayd in dhegeystayaasha kisa aynu ugaga tagno haddaan sabab dooro heesta waxaa heesta sameeyey iskale midhaheeda abwaan abwaandhale baa iska leh cabdillaahi xasan ganey waxaa wada qaada anigii farxiyo fiska waan salaamaya walaashay heesta magaceeda waxaa la yidhaahdaa istareex istareex baa ladhaha heesta magaceeda istareex baa ladhahdaa cabdillaahi xasan ganey baa midhaha iska leh muusiga waxaas ku kala bixinaya ninka ladhahda hatifyare waan salaamaya laxankana saan horeba kugu sheegay aniga badanka laxamada axmedla cabdullaahi xasan geni saaran mooyaane anunbaa saarta tan anaa leh laxankeeda dabeete wiil iyo gabar buu markaa noogu dhiibay oo isku jawaabaya gobonima ka dhacaysa heesta markaad maqashay iyo midhaha ku jiray waxay leedahay anaa bilaabaya waxaan gabadhaydii baan iyadoo gabar ahaan baan u tusaya waan oga tusaalayn waxaan leeyahay indhahaygiyey mugdigii ilays soo iftiimayba eryey oo dhammaa markaase farxiifiska waxay leedahay anigana caqligaygiyo wakhtigiiyadka ma afmeermayo ma ayasanba indhahaygiyey mugdigii ilays soo iftiimayba eryey oo dhammaa caqligaygiyo wakhtigiiyadka ma afmeermayo mayasanba adiga lahaa awoodigu lamaan oodhawaslaxay runtii markaas si gobadnimo igu jawaabaysaa fadxiifis ugu salaamaya waxay leedahay khatar bay iga dhigaysaa khatar moogtahay yah raganimo ilaah adii ku dhalshaan irkato adan abaalku hayaa heesta istireex baa ladhahdaa soo iftiimayba eryay oo dhammaa
caqligaygiyo waktigii adkahaa ma afmeermayo ma ayansanba indhahaygiyey mugdigii ilays soo iftiimaya eryay oo dhammaa
caqligaygiyo waktigii adkahaa ma afmeermayo ma ayansanba
adiga ahaa awadigu lamaan oon aawade kooblaxay runtii
raganimo ilaah adii ku dhalshaa irgato adan abaalku hayaa adiga ahaa awadigu lamaan oon aawade kooblaxay runtii
raganimo ilaah adii ku dhalshaa irgato adan abaalku hayaa indhahaygiyey aminkeniba ayaa hadhale ubaxyadan bal ee
istareex marnaa waahid waa talantaali iyo si kale kuma garatide waa la isla jaan qaaday maaha daadis maaha maxaanku idhahdaa heeso maxaanku idhahdaa erisa waxa weeye waa la isla jaan qaadaya markaad ereyada si isugu dhacayaan adeegto gobonima ka dhacday halkaa gobonimo waa hagaag mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa in badan baad aniga dhegeystayaasha baad nala caweysay sheekooyin heeso kuwa hore kuwa dhexe iyo qisooyin iyo maxaanku idhaahdaa lahjado kala duwan baad nagula wadaagtay waan ku mahad celinaynaa mahad dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa aan kaga faa'iidaystay dadka abwaanada abwaano badanoo waxaa jira heesayii sameeyey oo aanan soo saarin oo abwaanadayda ay ka mid yihiin daaha daaha cabdigaas ayaan horta salaamaya isaga abwaanadeydii hore waan soo sheegay fankayga dadkii wax ku lahaa aan hore uga soo sheegay dadkay i motivate gareeyey ay hibaluula uga horeyso aan saaxiib iyo walaalo nahay daahagaas abwaano badanoo waxaa jira hees belan la yidhaah oo aan iyadana youtube ku jirta oona sheegin xasan koosaar waan salaamaya waxaan salaamayaa gebax oo gabilay jooga haddii aan iloobo abwaanadayda fadlan oo fadlan dhammaan laabteeda igu jirtaan heese badan oo aan soo wado abwaano ii sameeyey baa jira macnaheedu maaha heesiina barnaamij kale ayaan kusoo qaadan doonaa intaasaan salaamaya waxaase si gaar u salaamayaan mar walba salaamaa yaa kale he wiilkayga curad nasri mahad maxamed nuux oo stockholm ku nool weliba caawa aaba swedish baan kugu leeyahay intii leeday bartay yo eliska day baaba which means I love you.
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
caqligaygiyo alaalaasku ahaa arooskeniyo waa qalgalkii indhahaygiyey aaminkeniba ayahan bale ubaxyadan bal eeg
caqligaygiyo alaalaasku ahaa arooskeniyo waa qalgalkii
ereyada sane igu odhan jirta unkay cashaqo ixtiraam lahaa
marba lagu nasto naftoo goshaho sidaadii ogtan ku ilaashada
ereyada sane igu odhan jirta unkay cashaqo ixtiraam lahaa
marba lagu nasto naftoo goshaho sidaadii ogtan